labadii cisho ee ugu dambeeyey magaalada waxaa laga dareemay hoosu dhaca webiga shabeelle dadku waxay rajo ka qabaan in magaalada ay noqoto sidii hore laakiin waxaa jira waxyeelo xoog leh oo soo gaartay habnoololeedka dadka danyarta maadaama magaalada laga barakacay inta ku hartayna shaqadoodii ilaa xad ay joogsatay maxamed cismaan macow oo loo yaqaano bidaar waxa uu ka mid yahay ganacsatada miislayaasha ah waxa uu ka waramayaa waxyaabaha uu iibiyo iyo sida uu ku shaqeeyo xilligan miisley ayaan ahayoo xoog iyo macnaha aan noloshayda ka raadsadaa oo aan ku gado bagaas bagaas iyo nanaca iyo xanjada iyo waxyaabaha buskudka iyo waxyaabaa aan ku gadaay hadda laakiin waaba iska daba timid oo wax la gadaba ma laha sababtoo ah biyihiiyaaba laba mitir gaaroo miiska ka kor maray maalmo ka bacdi waa laysku celin waayey kolley nololaa loo baahan yaha meel cidlaa oo anaad aqoonaan ilmihii u ranay inaan haddana magaalada dib ugu soo magaalada wax laga shaqaysta ma laha wixii adeeg iiga soo haray oo biyi iiga soo haray oo aan macnaha iiga badbaaday ayaan inta alwaax u samaysanoo xari ku xidno qoorta la suranayaan ku wareejinaa meelaha oo labadii qofoodba imeen meelaha ay xogaha ay taagtaagan yihiin marka haddana waxaaba sii weynabo meeshii laga soo qaadan lahaa awal dukaamanaan ku xidnayn oo waxyaabaha ka soo caddaysan jirnay wixii aan haysanana aan siin jirnay oo macaamil aan la lahayn dukaamadii waa laga cararay magaaladii oo dhanba waxay noqotay muddo oo qofnaba uunaba deganeyn oo shan qof hal qof saddex qof meel meel taagan aad arkaysid kii magaalada ku dhex jirana kolley naf kaloo asagana u baahan biyaha markaa jira laba saacadood saddex saacadood oo biila jiira xataa markaa meel u danaysanaysid waxaa jirta marka in hadda ilaahay oo maanta uu naga dabciyo maanta oo ah talaado ilaa xalay aan farxad aan dareensannahay oo webigii iyo jidadkii horta ma furmin laakiinse inay noqonayaan ayaa xoogaa ayna tustay maxamed cismaan macow ganacsiga yar oo keliya noloshiisa kuma tiirsaneen ee wuxuu ahaa macallin dhiga iskuul ay maamusho wasaaradda waxbarashada soomaaliya mar keliya waxaa istaagay xirfaddii waxbaridda carruurta soomaaliyeed iyo ganacsigii uu nolosha reerkiisa ku kabi jiray biibaxadii markay timid oo ay soo dhowaataba ilmihii waa la waayey anagana biibaxadii haddana naga sii daba timid waa isagoo isla wada daba qaxay kii tuulo aadi kara kii magaalo kale aadi kara kii oo buurahan oo magaalada wareegeeda joogay wixii kolba qof walbo naftaada badbaadsaa ka dhacday ilaa haddana layskuma soo noqon marka hore waxaan kaa jirna laba saac bar saddex saac qof walba iyo dantiisa oo adhowti aad maarata xilligaa doonta aad ka tegaysa oo akhtiyaarkaada aad magaalada wilis shadan aad ka tegaysa laakiin hadda laba iyo tobanka waaba mugdi nololkii waa ka dansiyin magaaladii waxuu daaran ma laha korontadii xataa meel baallaa lagama agmari karo xaseed amay koronta ay ku qabsataa dad ku dhintay daraaddeed koronto daraaddeed u dhintay xoolay dishay marka maali caddeey ayaa la maraa inta aad sii socoto oo gurigaad u socotaaba laba saaci bar aad ku sii gaasaa marka saas daraaddeeda marka loogu fiidsan kara maqribkii waa ka tagnaa waxaa kaloo ka sii daranba kanaacadaaba maala cadday ku cunaysa habeen kanaaca dad cuntaa la arki jireen maala cadayba dhagaha iyo indhaha iyo meel walba kaa qabsanaysaa qof waxaa arkaysa cuud madaxa uga shidan yaha cuud cuud oo kanaacada ku celinayo magaaladiina biyaaba ku jiro layskuma sooqon cid wax buufaysa horta maba joogtaba laakiinse hadda maala caddayba baash baa dadka cuntaasaa noogu daranba inay beerka nagasho iyadoo intaa uu maxamed sheegay iyo in kaloo badan ay jirto ayaa haddana fatahaadda magaalada ku dhufatay waxa ay fursad yar oo shaqo ay u noqotay dhallinyaro markii hore camal la-aan ahaa bismillaah magacayga waa muxsin calowi saciid waxaan ka shaqeeyaa xuudka qanaacada kareenka qanaacada egolooriin ay daawooyin yaro oo laga marsanayo sida tibtok oo kale geedkan yar oo gacmaha la marsado oo kale marka aniga waxaan shaqaystaa taro biibaxda markay soo baxdo biibaxa ka biibaxo aday hal sana camal aan shaqaynooya biibaxda lema shaqaystaaba marka daawooyinkaas iyo waxaan gadaa kalooriinkaas kalooriinka waxaa gadaa kiiladii afar doolar nuskiiladii waxaan gadaa laba doolar geedkan qanaacada hal hal doolar aan gadaa marka cuudka qanaacada dhibac sideed hal doolar dadka sidii hore ma ahan wax mukala haystaano qanaacadana maalcadihi dadka cunaysaa
muxsin marka fatahaadda ay dhammaato ama biibaxada magaalada ay ka dhammaato shaqadaad ma sii socotaa mase meesha ku eg tahay shaqadeyda marka meeshaasay ku eg tahay marka intaas leeba shaqaystaaba xilli kaloo shaqeeya ma laha musqulihiyaa dumi waxaasaan ka shaqeeyaa marka musqulaha iyo waxaas kulooriinka lagu shubanaya iyo waxaasaan ka shaqeeyaa marka shaqadeeda meeshay ku egtahay biibax hadeeba dhacdo biibaxda baxdo shaqadeeda meesha leeba ku ekaanaysa wax kalooriin ay gadanaa ma laha wax daawo ay gadanaa ma laha oo qanaacada ah marka shaqadeeda meeshaasay ku egtahay muxsin ma dhihi karnaa marka fatahaad ay dhacdo waxaa ka mid tahay dadka faa'iidada ka hela ama dadka maaragtay fursadda ay u noqoto dabcan haa waaba kalooriinkana waa laga gadanaa masquuliyaa dumi cuudka qanaacada dadkan qanaacada lugta hadda saacaddan la taagan yahay bay qanaacada eber dadkay kasiinoosa marka cuududka cuudka dhegtayga gashanayin marka markaas leebala shaqadayda ay bilaabataaba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne